waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali horta waa ku salaamay adiga iyo dhegeystayaashaada oo dhan warniyo arrintan waa arrin cajiiba sababta waxa weye waxa aniga hortaan la yaabanahay ma horta ma filayo inay dhacayso oo doorasho oo hal qof iyo hal cod waayo shaqadii loo baahnaa o dhan lama qaban laakiin waxaaba lasii yaabanahay oo kale sababta keenaysa in wiig ama laba wiig la sugo go-aan haddaba la ogyahay wuxuu yahay marka waxyaalaha aniga waddankaygii iyo iyo iyo leaderskii aan la yaabanahay waxa weye waay aan runta laiskugu sheegi karin waxa la dhihi doono waaba la ogyahay haddaba maa la sheego marka arrimahaas waa arrimo aada i cajibiya aniga marka way fiicnaan lahayd haddii la fasiri karo in ummadda dhan loo fasiro aniga lawyer weyn miihi ama li qof sharciga wax badan ka yaqaan amuurahan laakiin mid baan kuu sheegaya waxaan hubaa oo keliya in go-aankan saddex goor dib loo dhigo waa wax very unusual ah waa yani kayri caadi ah marka waxaa moodaa in ama dawladdu ka gaabisay ama looyarada howlahan ugu jiray ka gaabiyeen ama wax kale indhaan waan ognahay covid nineteen waa arrin adduunka o dhan khuseyso oo dhibaatooyin badan keenaysa laakiin tii ka horreysay maxay ahayd sababta tii kale kasii horreysayna maxay ahayd marka aniga person iyo kolley waxaan u malaynayaa arrintan in aamoodaama in laga caajisay ama laga gaabiyey ama wax kale ay jiraan of course waxyaalahan akrinayno wararkaska waweynbaba sheegayaan laakiin aniga mar raba inaan intaaba la aado meeshan taagnayn waxaa weeye in arrintan saddex goor dib loo dhigo waxaa moodaa in tacaddi jiro in xoogaa arrimo kale ay soo galeen meeshan oo arrintan si kale loo samayn kari ama wax kasta aan la samayn karin kenya waan ognahay danta yani waxay rabta inay samaysato dee dad waddan og wuxuu rabo inuu sameeyo yani taa maba ahayn wax karsanba yani arrintan waxay rabaan in lagu xaliyo soomaaliya iyo etoobiya soomaaliya iyo kenya keliya inay xaliyaan ayaga weligood baa uma bedelan fikradda waana ugu dambeynta heerkaas way ku dhammaan doontaa haddaan la helin dad foojigan oo arrintan hadda say tahay ka bedeli kara haakasuu yahay laakiin mabaha wax karsanba kenya waan ognahay waxay rabto kenya waxay rabtaa laankan inuu noqdo laankii rabtay arrintana lagu dhameeyo wadahadal soomaaliya iyo kenya keliya ku kooban oo maxkamaddaba soo gelin wax kastoo horta dawladda samayso aniga dhaliil marka hore maba ka qababa waayo dawladda shaqooyin badan baa u yaala inay wax qabato waa howl u taalo wey marka waa horta waa shaqo u taallay oo hadday qabatay way fiican tahay laakiin su-aasha meesha ku jirta waxaa weeye why now hadda maxay u tahay yani habeen hore mar kalena waan ka wada hadlay sideedaba this whole sector oil and gas iyo arrimahan oo dhan waa sunset waa arrimo yani laga sii tegayaba oo aan loo bahnaynba hadda oo suuqyada dhan waad ogtahay meeshay ka joogaan marka aniga ma arko waxa dowladd waktigeeda sii dhammaanayo ay u gelayso go-aano waaweyn oo dowladaha ku xiga marka dambe imaan doono ku yeelan doona yani inay holka qabtaan marka waxay la tahay taaminka inuu khaldan yahay oo waktiga hoosha u taalay aynan gabanaynin howlo kale ay ku mashquulsan yihiin hadda hoosha dowladda hortaada waxaa weeye see doorasho lagu sameeyaa sidee xil kala wareejin loo qabtaa intaan buu raba inuu focuskaada iyo of course dhibaatooyinka kale jira covid nineteen iyo biyahan dadka dhibka ku haya san walba soo fatahaya anigu waxaan isleeyahay doorashada waxaan isleeyahay guddiga kudhawaaqisiisa amay baarlamaanka horgeyn doonaan baarlamaanka ay ay la wadaagi doonaan sababta hadda waxaa ii muuqata xasanow doorashada arrimaheeda inuu baarlamaanka xoog ula wareegay markaa fiiris guddiyada ay dhiseen iyo nidaamkay soo saareen sanadka hore oo guddiga doorashada madax banaanna ay yidhaahdeen annagu nidaamkan uma diyaar garoobin haddaan doorasho qabanayno qof iyo coda marka waxaan umalaysaa doorashada qof codka inay arrintu adag tahay guddigana haddaysan ku qaban karin xilligii ay ballan qaadeen ku qabanaynaa heshiisku wuxuu ahaa inay baarlamaanka kusoo laabtaan u sheegaan xilligaasaan ku qaban karnaa xilliga loogu talagalo oo maaragtay february ah ma qaban karno february bisha labaad sanadka labada kun koyo labaatanka way qabsoomaysaa doorashada guud iyo ma qabsoomayso waa inay baarlamaanka soo celiyaan baarlamaanka marka go-aanka ka qaadanaya sababta hadda waxaa umalaysaa hogaankii waddanka oo hay-adda fulinta madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarihii iyo inay ka maqan yihiin booska inay iyagu hogaamiyaan bay ahayd waddanka in doorasho uu galo waa ku qasban yahay sababta soomaaliya niyaho waxa keliya oo hadda dadku ay ku deganaayeen waxay doorasho in la qabto ama gobolada ha noqoto xiliyadeeda dowlad goboleedyada ama dowladda federaalka ha noqoto madaxda soomaalida awalaa qaati laga taagnaa kalitalisnimada iyo anaa iri iyo anaa sameyna ama gobolada ha joogaan ama federaalka ha joogaan laakiin waxa keliyao dadku heshiis ku ah waxay ahayd in xilli kasta doorashada sida loogu talagala loogu qabto haddaan tii la qaban karin one person one vote waa in la qabtaa tii hore loo qaban jiray aniga anigu waxay ila tahay arrinta coronavirus inaysan meesha ku jirin arrinta coronavirus africa ka sheekeysa american supreme courtig waa shaqaynaysaa australian ku noolnahay maxkamadoo dhan waa shaqaynayaan kiisaska waa la dhegeysanaya systemka maxkamaduhuna waxay u bedelaan online maxkamadda caalamiga ah cadaaladda caalamiga ahna sideeda systemkeeda hadda waa kusoo dareen haddaa fiirisid website-kooda inay isticmaalayaan electroniga marka arrinta coronavirus wax baysna ma aha hataa africa waxaa doorashooyinka in loo bedelay coronavirus jira iyo laakiin waxaan filayaa arrinta kenya ee ku gabanaysa le coronavirus iyo waxaa naga maqla looyaradii ma garanayo saddex mar waxaa kenya loo siiyey maxkamadda caalamiga u siisay inay mar walba kiiska dib u dhigto dowladda soomaaliya sidan u sheegtay way dadaaleysaa wayna ku fiican tahay bosishinkooda waxay leeyihiin annagu diyaar baanahay hawsha hala qabta mar walba hadda inta informationka noo sheegay ra-isul wasaarku noo sheegay arrintan baddana waxaa fiican soomaalidu waa isku wada raacsan tahay inaan siyaasad la gelin wax national issue ah weeye laakiin waxaanan weli fahmin saddex jeer waxa maxkamadda caalamiga ay kenya uga aqbalaysa mar walba looyaradii baa maqan iyo coronavirus baa dhacay iyo maxkamadda ay dhegeysanaysa kiisada caalamiga ah ee online ku qaadayso waxa online loogu dhegeysan waay iyagoo jooga meel walba qofku isagoo jooga ayaa la dhegeysan karaa kiiska ilan waa dhegeysi wallahi niyo aniga waxaan fikrad dadka aada u qabaanahay waddankan intuu xasilayo oo taladiisa iyo go-aankiisa iyo baddiisa iyo berigiisa u ilaashan karo dalkaanoo ciidamo dhex joogaan ammaan ahayn israacsanayn is ogolayn adduunyadu meesha ay marayso soomaaliya hadda lagu yaaban yahay qaatina laga taagan yahay dadka soomaalida eliidka ah in maanta la yidhaha baddi baa baroorka la gadayaa baddina hadhoodi kamidi intay yimaadaan ay xirxirtaan oo halkaa ka ilaashadaan oo ciidamo keensadaan dhib kale inay korinaysaan aaminsana waxaan dowladda aan kula talin lahaa in dalkan u naxaan muhiimaddan ay saaraan inay sharciyada dhammaystiraan hay-adda batroolka ee soomaaliya somalia petroleum authority waxyaalo badan oo maqan oo hadda aan ahaynba in xoogga la saaray ahayd baarlamaanka in la horgeeyo guddiga in la dhiso somali company petroleum company in la dhiso boorkiisa in la dhiso systemkii in la diyaariyo waxaan ilaalin talagaleyn lahaa oo kamerina la heshiin lahaa waxaan waa natural resource waa maaragtay waxyaalaha waddankooda uu lahaa weye bad ama beri ahaato kili beriga waa laga cararay baddi baa la rabaa in la gado dowladda marka waxaa ujeedaa berigii bay maamuli la adag gacanta ku hayn baddii bay ummaddii la aadaysa waa gadayna ay leeyihiin war waxaa lagu cararaya inta laiska daayo waxaa fiican dadka soomaalida ah bal marka hore in ammaankii waddanka laga shaqeeyo oo waddankan la islaaxiyo oo dadkan soomaalida la heshiisiiyo oo weji annagoo weji leh aan meel isku raaci karno waxyaalaha waaweyn oo maarata khayraadka waddanka ah markaa la galo waa mahadsantahay xasan adiga iyo dhegeystayaasha su-aashan doorashada inay dhacayso waxa weeyaan ama in loo baahanya in la qabto wax laga maarmaan ah adduunka dalalkana caawiya ee soomaaliya bartinerska la ah waxaa ka go-an soomaaliya inay doorasho ka dhacdo dadka soomaalida ah doorashooyinkii hore ee dhaqanka dhaqangalay ma ahayn doorashooyin oo dadku ay representation ama codkooda ku bixin karayaan doorashada inay dhacayso waxa shaqo badan bay u baahan tahay oo waxay u baahan tahay environmentgiisa mixilaha waxay u baahan tahay dowlad goboleedyadii iyo deegaanadii laga sameyn lahaa oo markaa xiriirkoodii iyo inay maaragtay on the ground laga shaqeyn karayo marka howluhu way cakiran yihiin sida hadda ay u muuqato laakiin inay doorasho dhacayso waa waa ii muuqata aniga nooca ay u dhacayso iyo maaragtay waktiga anigu laakiin doorasho way dhacaysaa waktigii loogu cayumay dhacaysaa qaabkii hore qaab ka duwan bayna u dhacaysaa oo haba haba ka duwanaata like ten percent camal oo xoogaa wax yar laga bedelay iyadoo duruufaha jira la eegayo marka doorasho way dhacaysaa doorasho cod iyo qof ah oo general population ma dhici karayso arrintan dooda badda bad keliya maha waa arrin dhaqaalo wey salka waxay ku haysaa dhaqaalo khayraadka meesha ku jira darteed marka arrintan kenya iyo soomaaliya keliya ma hoseyso waxaa jira xooga ka baxsan oo danaynaya xagga dhaqaalaha middan kenya iyadu dib u dhigeeda waa tactic weye marba waxay la eeganaysaa tactic waana waxyaabaha ay damacsan tahay wey oo siyaasad ahaan ay iyadu go-aansatay wey soomaaliya dib u dhigista go-aankaasi waa macquul weeye sababtoo ah adduunka hadda waxa ka dhacayo oo cudurkan hadda maaragtay faafay dartooda marka waa reasonable waay soomaaliya cod ma ku leedahay maya soomaaliya waxay ku leedahay laakiin sida kenya oo kale waxa u furan inay iyaduna dalbato in dib loo dhigo haddaynan diyaar ahayn oo aynan diyaar garoobeyn iyo waktiga la qaban lahaa oo ay ku habbooneen labadaasi marka waxaan ku dhiirigelinayaa weli aniga soomaaliya teemkan hadda markuu dhammaado haddii saadaasho la fiiriyo oo maaragtay dib inay u dhigto si loo helo soomaaliya diyaarsan amisom waddan ka baxda iyaduna qayb bay ka noqonaysaa marka way isfududaynaysaa waxyaaba badan bay fududaynaysaa amisom mandatekeeda twenty twenty one ku ku egyahay marka soomaaliya haddii aysa sii diyaariso xagga sharci shuruucdan aysa diyaariso xagga institutionsna ay diyaarsato oo qof waddan diyaarsan u yahay marka inay dib u dhigto fursadaas waa fursad fiican ayaan qabaa sida kenya loogu ogolaaday bay iyaduna xaq u leedahay inay dib u dhigto soomaaliya waxaa shaki kuma jiro inay dhaqaalo u baahan tahay si ay biilasha isaga bixiso iyo ammaanka iyo waxyaabaha hadda ay adduunku siiyaan si ay u yaraadaan dhaqaale iyadoo ay maamusho oo gacanteeda inay hesho way u baahan tahay basool hadda maku habboon yahay in la xaraasho maya kuma habboona institutional iyo qowaaniintii iyo wixii o dhan maaragtay ma diyaarsana goboladii laga qodi lahaa khayraadka qaarkood waan ognahay waa laga weeciyey sababa jira awgood somaliland lagama qodi karayo puntland lagama samayn karayo iyagoo onan marka wada shaqayn fiican dowladda dhexe iyo iyo dowladaha meesha ka jira ayan lahayn marka waxaan qabaa aniga iyo dee batroolkiyo hadda adduunku uu hoos usii dhacayo oo adduunkuna uu raadinayo alternative energy wax la yidhahdo marka deg deg bay anigu arkaa soomaaliya institutionka batroolka wuxuu u baahan yahay wax wasaarad kelima u baahan waxay u baahan tahay national authority petroleum authority body gaar ay u baahan tahay oo marka institutionadooda si gaara loo dhiso marka gorgortanka hataa hadda markaad badeecada suuq geynaysid it's not value now markaad fiirinaysid suuqa marka waxaan waxaa habboon inay la degdegin oy dib u dhigto
like as la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sbs somali